خالصة المسائل المختار في تخريج الساقد وهو اللحق بفتح اللام والحاء waxaa inoo socdaa adigu masaa-ishii kitaabada iyo qoraalka xadiidka kuba tacalluqsanayd marka waxaaynu afar horaan soo aragnay masaladii shanaad baa halkan inooga bilaabmaysaa masalada shanaadna waxa ay tahay bal dee ruuxu inkastoo kitaabadiisa uu dee ruux aan saqadkiisa iyo qaladkiisu yari ay tahay haddana kollay wuxuunbaa ka dhacaya oo wuxuu ka boodayo ama uu ka tegayaa jirta kelimaba haba noqoto ama kolkol in badan buu kaba tegayaa marka uu kitaabkii ku laabmay kuba noqdo wixii uu qortay saqadkaas uu arko saqadkaas muxuu ka yeelayaa see buu kitaabkii ugu soo darayaa ama ugu soo haleeshiinayaa bal markaa waqtigaa hore waxaa la arkaa imika iyo dee imikasa la isticmaaliya taasi inay kala duwantee bal raggaa hore mutqiniinta ah ee kutubtooda dabdin jiray say ku haleeshiin jireen waxaa kaba dhacay iyo waxyaalihii calaamaadkii taasi ay lahayd iyo meelihii lagu qori jiray baa inoogu iman doono taas waqtiyadaa horena waxaa lagu tirin jiray kitaabka ilxaaqaadka leh wixii ka dhacay oo kale ay ku qoran tahay tasxiixaadkan iyo ale waa kitaab la dabdiyey un kitaab aan la dabdin oon hagaag loo aqrin oon loo muqaabalayn umuurihiisa lama ogaado marka ilxaaqaadkaas badan ee kala duwan iyo tasxiixaadkaas iyo umuurahaasi waxay calaamo u ahaayeen diqada kaatibka ama tasxiixiisa iyo itqaankiisa oo kutubta ay taasi qiimo u yeeli jirtayba noocyada san ah bal markaa taas baa iyada inoogu imanaysa balle waqtigiina waxaad moodaa inuu siyar bedelo salaada la gelayo casharkii markaa dee malaintii hore inu ka yar dambeeyaa mudan walo haatan aan kaga baxayno laakiin bal inta aan gelin haatan malaa laysa soo gaadhiyo meel aan shalayto inaan idinku baraarujiya aydoon ka tegey sababtan uga tegayna atee kitaabkayga matiga oo dhan buu israaciyaa marka anigu intaa matigu maan la socdaa sharaxa gees iga maro oo ma rogrogay hadhow haddana matigii dambuun baan u guuraayay waxaa jirtay casharkii shalay halkii muqaabalada sharaxaan sheegayaa meel yar khata jira oo kolley aan filaya waa wada jiraa marka taasoo inta badan umuuraha waxaanan ugu cinaayoon dabacaadka aad u kala duwan halkii muqaabalada ayaa wuxuu soo dhigtay isagoo adiladeeda xagga hoose sharaxu dhiganaya ayuu yidhi masalada iyo muqaabalada dee mala mashruuciyadeeda laba xadiis oo marfuuca jiruu bulqiini imaamka shahiirka ina raslaan cumar uu kaba soo naqliya waa siraajuddiin bulqiiniyada ninkii ugu weynaa weeye kitaabna waa leeyahay maxasinu listilaax la yidhaaho muqadimada ibnu salaax un dee kutubtii adigu ama khidmadeeda dee adigu kutubtii kitaabkaa kuba xidhnayd uuna in waxyaalaha haba kordhiyeen labadii masalata hore wuxuu kaba dhigama labada xadiis axaduhumaa min dariiqi cuqayrin can ibni shihaabin can sulaymaan ibni zayd ibni haabitin can abiihi can jaddih waa intan uga jeedo waxaa dhacay xadiiska sulaymaan ibnu zayd ibnu thaabit baa ibnu shihaab ka warinaya sida inoo taalla sulaymaankaasna aabihii buu ka warinayaa aabihii markaa waa zayd ibnu thaabit inuu yahay zaydna markaa waa inuu aabbihiisii kale ka warinayo oo sulaymaan awowgii ah oo markaa thaabit uu xadiiska warinayo hadalkuna uu noqday rasuulkii ilaahay baanu waqtigiisii ama waxyiga u qori jirayoo markan dhammeeyo ayuu odhan jiray bal dib u aqri waxaad qortay waan aqriyi jiray haddii markaa waxaan ka tegey markaasuu toosin jiray rasuulku xadiidka imika intiisa kale ujeeddadaydu maaha sulaymaan ibnu thaabit ibn can markaa ibn zayd sulaymaan ibnu zayd ibnu thaabit ayaa ujeeddadu ay tahay ee san inoo taalla waxay ka dhigan tahay thaabit inuu xadiidka warinayay thaabitna nin saxaabiyaba ma aha waa nin waqtigii jaahiligii la dilay oo dagaalkii bucaas ayaa lagu dilay aws iyo khasraj u dhexeeyey qubayl alhijrana dhacay baa lagu dilay zaydna isagoo yar baaba dee rasuulka ilaahay waqtigiisii uu soo hijroodana rasuulkii ilaahay zaydna waan ognahay oo dee waa raggii waxyiga qori jiray in badanba uba badsaday rasuulka ilaahay buu xataa rasaa'isha kale u qori jiray xataa wuxuu aburay inuu afkii yahuudi ay markaa ku hadli jirtay uu barto si uu waxay usoo qorayaan oo kale iyo ugu aqriyo bal markaa in marka markaa zayd baa saxaabiga ah ee halkan aabihii ina shaqama alhawa waa ninka adee jaahiliga ah qabla alislaam halkanna marka waxaa khada uu kaba yimi waa kitaabkeennan horta ayaa khada uu kaba yimi kitaabka xataa kasoo naqlinayay sulaymaan sulaymaan ibnu zayd ibnu thaabit way ku qorantaye can abiihi unbaa taalle can jaddihi ma taalo kollay taasna iyaduna bal waxa weeyaan waa mid waxaa kaloo kutubtan uu barhkoodna xagga dambe tabaraaniyo buu u tiiriyey riwaaye ahaan xadiidka inuu wariyey kolley awsad iyo mucjamkiisa weynba uu ku wariyay khadibna kitaabkiisan aljaamic liakhlaaq araawi wa adaab isaamiciyo waa soo saara iyo bal matalan qolooyin kalebe kole waxaa dhacday oo kaas markaa barhkood dhacday can sulaymaan ibni zayd ibni thaabit can jaddihi iyadna waa khada kuwaas ee waxaa sawaabku yahay sida kutubtaas see aan sheegnayba kuba sugan halkan ruux baa ka dhacan oo aad ku kordhinaysaan laakiin dusha uuna halkan ay can sulaymaan tahay waa can ibni sulaymaana ibni baa dhacsan nin ina sulaymaan la yidhaah baa xadiiska kii uu ibnu shahaab ka warinayay ah can ibni sulaymaana markaasay imanaysaa can abiihi can jaddi oo ibnigaas baa aabihii sulaymaan ka warin sulaymaamna dee aabihii zayd ibnu thaabit buu ka warinayaa markaasay hadalku taasuu ku toosan yahay ibnigaasna riwaayadnu xataa soo naqliya dabaraani fi lawsad waxaa kuba sugnaa in magaciisoo la magacaabo saciid in la yidhaahaa ku sugnayd ee laakiin barhkoodna ee ina sulaymaan baa kuba sugnaa bal marka haddaba can abihi can jaddi waa sax ewaxa walow barhkood ay dee aabbuhu uu dhaco taasna ay suurtagaltay inqidaac inuu jiro oo ina sulaymaan inaanu zayd soo gaadhin marka la yidhaha can ibni sulaymaana ibni zayd ibni thaabit ayay imanaysaa can abiihi can jaddihi dee awowgiina wuxuu noqday saxaabigii kaatibkii waxyiga ahaa qur-aankana waqtigii cahdigii abibakar iyo cahdigii cusmaanba cahdigii abibakarna ninkii ururiyey ahaa cahdigii cusmaanna dadkii masaaxifta qoray nin ka midaba ahaa ayaabuu waxa weeyaan uu yahay oo waa zayd ibnu thaabiti halkan markaa san uu dhacday ka dhigaysa markaa thaabitiin uu saxaab yahay waa khada kitaabka ah waxaan filayaana dabacaadku inay isla wada mid yihiin bal taas maan doonaya inaan ku baraarujiyo halkan cibaarada uu yidhi bisanadin rijaaluhu muwasaquuna waa si ay taala laga yaaba barhkiin mawsuuquna inay taale laakiin sidaa muwasaquuna imaam haythami la yidhaaho majmacu sawaa'id waa cibaaradiisiya laakiin waxaa kiisa la socotay ilaa ana fiihi wajadtu fi kitaabi khaali oo ninka dambeeya caqiil cuqaylkaas ayaa yidhi waxaan kitaabkii abtigay ka helo waa ujaada kolley xadiidka xaggiisa horaan ku socota ujaadana arrinkeeda waa taan soo maray oo kitaabkii abtigay baan sidaa ku arkay ayaaba sugnayd cibaaradan sanadku bisanadin rijaalu muwasaquunana ma keenayso xadiidkii saas inuuda ma lagu taxsiiniyo ama lagu tasxiixiyo haddii la yidhaha biisnaadin saxiixin iyo in la yidhaha xadiidkan rijaaluhu siqaat farqi ayaa u dhexeeyo markan siqaat la leeyaho ruwaadaasi dabdi iyo cadaalaba way kulansatay weeye laakiin ina lagama hadlin kol haddii laga cabiro rijaashiisu waa siqaat xaggii itisaalkii ma xidhiidhsan yihiin oo ma inqidaac ma jira mise ma jiro ama cibaarada isnaadkiisu waa saxiix waxay ka dhigantahay cadaalo iyo dabdi iyo itisaalu sanad baa wada jiro wixii sanad aan uga baahnayn waa dhan yahay markaa tan rijaashiisu waa siqaat xadiidkii oo sanadkiisa inqidaac iyo ama ibhaam iyo imaka sidan oo kale wijaada ku sugantay waa intii joogtay ayaa ah siqaad weeye walow cibaarada rijaashiisa waa la tawsiiqiyeyna ay kasii hoosayso oo haddii la yidhaha fulanun wasiq hebel waa la tawsiiqiyey nin dad kale ay daciifiyeen ba haddii cidi ay tawsiiqisay cibaaradan loo isticmaali karaa haddii laakiin la yidhaha ninkani waa siqa de waa ninkaa siqada ah ama waa la tawsiiqiyey macnaa cid tawsiiqisay baa jirta iyadoo cid daciifaysnay jirto ayaa meeshii aanay is-anfiyahayn oo kale waa cibaaro xataa rijaaluhu siqaad kasii hoosaysa cibaaradu bal intan doonaya inaan isku yar baraarujinay intaas bay ahayd oo shalayto markii dambe baxay unaan xusuustay alkhaamisatu masaladii shanaad haddaba almukhtaaru qowlka mukhtaarkee la doortay ama waa sida fiican ee dee culimadii raggii mutqiniinta ahaa ay markay dee la xaq la imanayaan ay samayn jireen waa sida la doortay fiican ee habboon fi takhriiji saaqidi fi kayfiyati takhriiji saaqidi wixii dhacay ee kitaabka kaba dhacay takhriijkiisa waa ilxaaqiisii la ilxaaqinaye lasoo haleeshiinayay kitaabkii kayfiyadeeda sida loo doortay waxa weeye wa huwa saaqidku alla xaqu macnaa waxaan dhacay ee kitaabkii markaa la qoraya ka dhacay ama kelime ha noqoto ama wax ka badane saaqid weeye horta ayaa waxay yidhaahaan laxaq bay yidhaahaan laxaqna waa min alilxaaq oo ilxaaqu haleeshin buu hayo oo waxaan dee ka daba tegaya wixii hore xaashiyada ama haamishka la haleeshiinayo oo ilxaaqii bimacna idraagga ahaa weeye waxaa kaluu laxaqa laxaq luqada u yimaadaa ziyaado dee halkana marka la eego intii hore jirtay walow wax uu ka dhacay uu ahaa dee ziyaadada macnaheed dushii waa tan wax lagu qore way kuba sugan tahay waxaa kaloo laxaqa kollay waa taa ilxaaqa baabkeede shay kastoo shay kale ka daba yimaada ama haleelo oo kale saa dee haddii midhihii baxaya oo kale kuwii markii hore baxa mooye kuwa marka dambe baxoo kale xayawaanka saasoo kuwa labaad oo kale laxaq waa la yidhaha waayo shaygani shay kalu haleelayo ka horreeyey baa jira haddaba waxaan saaqadka ee kitaabkii lagu soo kordhinaya haamishkiisii lagu qorayo ayaa laxaq la yidhaha dee saaqadkiina waa la yidhaha bal markaa culimada xadiidkuna taasay kitaabadooda odhan jireen qolooyinkii kale dee kutaabta ay wax qori jirayna magacan way u yaqaaneenun bal haddaba taas kayfiyadiisa sida fiican ee la doortay waxa weeye an yakhuda inuu xariiqo kii dee ruuxii kaatibka ahaayee kan arrinkana kaba dhaceen inuu xariiqo oo min mawdici suquudihi waa saqadka ama laxaqa halkii uu kaba dhacay ee fi sadr sadarka dhexdiisaba ahaatay meeshii uu kaba dhacay inuu khad ama dee saa uga jeexo khadan khad khadkaasoo saacidan u baxaya xagga sadarka ka sarraysa kaasoo macduufan la laabaya bayna sadrayni labada sadar dhexdeedana la leexinayo la qalloocinayo intaan kii kale la gaadhin cadfatan cadfo iyo qalloocin yasiiratan yar loo leexinayo ama loo qalloocinayo ilaa jihati laxaqi waa kolba haamishka dhinaca kaba mida ee laxaqa lagu qorayo ama waxaan dhacay lagu qorayo xaggii loo leexinayo muraani mala waa umuuro dee kolley ama shakligeedii oo la istusoo u baahnaa waana makhduudaad waxa la arkaa dee anuguba wax makhduudaad taasa ma arag meel meel qaarkood barhkood yeersoo yar idaxinayo may lakiin macnuhu waa cad yahay waxa weeyaan bal masalan mid inoo dambayso oo haddii laftiqa aan waxba kitaabka ka dhicina wax la doonaya haamishka in lagu qorto kayfiyad takhriij baa inoo dambaysee hadday dhacdaba waa bal kutubtaa horeya si arrintooda ay ahayd imika waa tanuun raqam baa la isticmaalaa keliya waaxid iyo tidmid baa lagu qoranoo wixii kalena haamishkaa lagu qortaa waa san imika jirta ee iyagu waxay samaynayeen bal misaalahaan kelimaba inay dhacday ka soo qaad kelimadaasna ay u dhaxaysay imika halkan almukhtaaru fii takhriiji saaqid oo laftigii takhriij oo kale intuu meeshii ka dhacay hadalku uu isugu xigo almukhtaaru fi saaqidi saa uu noqday kelimadii takhriij baa meeshii maqan kelimadiina dee halkan meel aan kaga qorno labada sadar dhexdooda hadday suduurtu cidhiidhi tahay dee waxa laga yaha khalalba kitaabkiiba kuba imanayo suduurtii dhexdeedii laguma qorayo waxaan doonaynaa haamishka haamishkuna maaha xagga hoose una waa xaashiyadan dhinacyada ka xigta ee dee intan la banneeyo ee aan kitaabada laguma qorin la banneeyo kolkoley fawaa'ideeda taas baa kaba mida haddii kitaabkii dee la buuxiyo waraaqi iscun iyo ama dildilaac ku yimaadaanna dee intan oo kale waxay yar noqonaysaa ximaaya u noqonaysaa haddii kale way geli lahayd oo kale bal marka maxay tahay taas oo kale siday yeelaynaa oo iyagu say dee yeeli jireen oo kutubta hore raggooda u dabdin jiray fi iyo asaaqad dhexdooday kelimada ka dhacday misaalka maan siinaya halkaa labada kelimo ee saqadkuna ama laxaqana maanta u dhexeeya ama saaqadku uu marka intaa u dhaxaysaan khad yar oo iyo labada kelimad dhexdoodan saa uga jeexaynaa ma xariiqna saraan u saaraynaa xaggii sadarkii kale intaynaan sadarkii gaadhin ayaad haddaad xagga midig ah dee ay ku banaantood ku qoraysa kelimadiina ma soo gaadhsiinaysid laakiin madaxeedaad soo yar qaloocinaysaa dee si ay sahmi yar u noqotood kuu ishaaraya halkii wax lagu qoray hadday xagga bidix aad ku qoraysayna xaggii kalead caaraday in yar saa u yar qalloocinaysaa waa intaasun weeyaanoo labadii kelimo ay dhexdooda wax ka dhaceen baa khad saa looga jeexayaa saraa loo kicinay loo saarayaa dabadeedna intaan sadarkii kale la gaadhin ayaa ama xaggii midig loo yar qalloocinayaa qalloocin yar si markaa taasi ay ishaare ugu noqoto waxaana lagu qorayaa wixii aad qoraysay taa tooskeed halkaa aad soo saartay khadkaa tooskiisa ayaa lagu qorayaa wixii ama xagga bidix ha noqoto ama xagga midig dee xagga roona way inoo dambaysaaye laakiin kayfiyadii waa halkii saqadku ahaa iyo labadii kelime maanta israacay iyagoo markii hore loo dhexeeyey dhexdooda khadkaa laga saaraya intaan kii kale la gaadhina dhinac baa loo qalloocinaya laakiin lama jiidayo oo lama gaadhsiinayo ilaa halkaad kelimadii ama wixii ka badnaa ku qortay saasay ahayd sidaa ay dee ilxaaqa u samayn jireen waxaan ay haleeshiinayaan bal markaa taasba weeyo waxay la tahay waa shay iska cad waqiila waxaa la yidhi waa qowl dee bacdigood ay ku doorteen sida ibnu khallaad imaamkaa la odhanayay ama waa abu moxamed araam hormusi ninkaa kitaabka almuxadis alfaasil lahaa oo kale iyo waa si isaga kuba tiriyay inay fiican tahay laakiin layna odhan de waa laga roon yahaye waxaa la yidhi yamuddu waa jiidayaayo alcadfata waa intan dee caaradan aada soo rogtay eed soo qalloocisay khadkii kaba soo qalloocisay jeexi waa wadaya ilaa awali laxaqi laxaqu waa waxaan dee maanta aan soo haleeshiinay kitaabkiia kaba dhacay ilaa berowgiisii laga gaadhayo oo tani qowlkani muxuu yahay waa iyadoo cadfadii yarayd kuma kaaftoomayna labadii leyn dhexdoodan saa u soo wadaynaa ilaa halkii kelimada aan ku qornay aan khadkii soo gaadhsiino taas baaba la yidhi laakiin dee waxa weeye waa isaga taswiid iyo waxaan loo baahnayn baaba intani ziyaada kol haddii arrinkii la caddeeyo saa hore lagu caddeeyo tan baahi saasoo loo qabaa ma jirto iyadoo kitaabkii lagu soo kordheeyey dee khadkan ziyaadada iyo taswiidkan iyo wayaktubu markuu haddaba khadkaa la yimaado waa qorayaayo alla xaqa wixii laxaqa ahaa weeye oo waa umuurtaa in lasoo dee dhacday ee aan soo haleeshiinayneyn halkan ku qorayno wuxuu adigu ku qorayaa qubaalata alcadfati waa khadka dee waa taa aan soo laabnay aan soo yar qalloocinay iyadoon xaggii u qalloocinayno kolba waxaan ku qornay haddaba laxaqee cadfada halka ku toosan buu kuba qori fi lxaashiyati xaashiyada waa haamishka alyumna xaashiyada midig in ittasacat haddii ay dee aanay waasac tahay ee qaadaysa meeshii kelimadii ama wixii ka badnaa lagu qori karo dee meel bannaan oo roon ama ay dee qaadi kartaa ay ka bannaan tahay un kitaabadii iyo waraaqdii lan yasquda inuu dhaco uun mooye fii aakhiri sadri sadarka aakhirkiisa saqad kaba dhaco fa yukhrijahu marka haddii xagga dambe sadarka aakhirkiisa ay wax ka dhacaan fa yukharijahu waa khadkii dee maalan takhriijkan saaqadka ishaarada u ahaa wuxuu u saarayaa ila shimaali xaggii bidix buu u saari markaasuu halkaa laxaqii ku qoraya oo maxay arrintan dambana tahay bal horta laxaqan waa waxa aan ziyaada aan dee kitaabkii ka midkaah ee ka dhaceen soo kordhinayneen imanka haamishka ku qorayno cadfada halka ku toosan inay ishaaray u toosi waxaa dhici karta dhowr meelood inay wax ku qoran yihiin si loo garto cadfada halkan wixii ka maqnaa ayuu ku qorayaa laakiin waxay doortaan oo kale dhinaca midig oo dee mala midigtu waa sharaftii ay lahayd ay shimaalkaba lahayd dhinacaasi haddii haamishka dee inta u bannaani wax qaadi karoo lagu qori kara ay tay wax ka bannaan yihiin in khadkii hadduu xagga hore yahay sadarka iyo hadduu dhexda yahayba khadkaas aan ka xaggaa u yar leexino xagga midig xaashiyada ama lagu qoro taas baa adigu ay doortaan suuray ka soo reebaano taa horta waxay taa u leeyihiin bal haddii dee aad halkaas waxaa dhici karta sadarka intii kuu harhsanayd saqad dambe inuu yimaado ood u baahato haddana takhriij dambe oo dee saas khadkana inaad u baahato haddii aad markii horeba xagga bidixu saartay oo intii aan sadarku dhammaan saqad kala yimaado haddaad kii labaadna aad xaggii bidixu saarto ee labadii kelimaba xagganay ku qoran yihiine iyagii baan la kala garanayn teebaa tan markaas kolkol ayaa dhici karta ishtibaah inuu ka yimaado haddii xaggii midig loo soo saarana labadii khad baa iska hor dhimanayo isqaabilayo hadday aada isugu dhow yihiin oo saqadku iskuba dhawaayo afka islaba galaan nooc baa inoo soo socdo kitaabka waxaan ka mid ahayn marka laga saaraya ee darbiga yidhaahaan habkaa inuu uba iman jiro waxaa loo qaadan karaa arrinkani inuu darbiba yahay ayaa loo qaadan karaayoo la leeyahy intani kumaba jirto kitaabkii waayo waxaa inoo dambaysa shakli sidaasa haddaba umuurahaasaa ka imanayo oo umuuraha ilaalinteed bay yidhaaheen horta xagga midiguun ha loo saaro wixii bal maalan laakiin haddii kelimadii ugu dambaysay ama tii ku xigtay sadarka dhammaadkiisa ay leeyiin waxba ka dambayn saqadku ku yimaado markaa dhib maloo xagga bidix ayaa loo saaraya iyada u dhow labsi ka imanayaana ma jiro dee wax dambe inay meeshii ka dhacaanna aamin baa markaa laga yahay oo khadan baan u baahano markaa taa xagga bidix e laakiin inta kale xagga midig ha loo saaro weeye oo dhinaca midig ha lagu qoro waliyaktubhaa qoro kii kaatibka ahaa waa khadkii wixii la qoraya laxaqii weeye laxaqee ha qoro saacidan xaalu yahay mid u kor noqonaya ilaa acla alwaraqati waraqada xaggeeda sare kolle waa kaayna soo yidhi qubaalada cadfada lagu qoraya maaha macnuu iyadoo halkan sadarka dhexdiisa ka dhacay halkaa dusha waraaqda in lagu qorayo dee cadfadiiba meel aad ku ishaartaa taasi ma jirto inay meelihii kale kaa wada buuxsamaan mooye cadfada halka ku toosan baa lagu qoriyay buu ina soo yidhi laakiin waxa ay leeyihiin halkaa waraaqdee darafteeda ee ku toosan oo imanka xaggii saree waraaqda noqonaysa qoraalku ha noqdo kol haddaanu suduur ahayn si oo yaanu dhaadhicin ama aanu halkan asalkii ama meeshii dee maktuubkii ahayd dhinacan ku dhegsanna kolkol bay asfal kaba cabiraan waana sida hadalka sakhaawiya maanta uu yahay halkaasna yaanu ku qorina xagga shishaha ku qore waraaqda dabadeed haddii saqa dambe kusoo baxo u baahdo inuu wax qoro waa inay meele ay u banaanaato hadduu markiiba dee halkii hoose kusoo qoro meelba aanay ka banaanayn halkii saqa dambana uu meeshii yimaado u baahdo kitaabo dambe meel uu ku qoraa ma jirto waxaa dhici karta meel aanu u ishaari karahayn dee khadkan uu ishaarayo aanu ku ishaari karayn inay kaga qorantaa dhici karta waraaqda xaggeeda sare oo waraaqda xaggeeda hore ah horta saqadkii kol hadduu qaadi karown ha ku qoro kol haddaanay suduur ahaynba fain zaada hadduu ziyaado allaxaqu laxaqi calaa sadrin sadr waa wixii lagu qoraye lasoo kordhinaye maanta markii hore dhacay sadar uu ka bato ibtidaa waa bilaabayaa suduurahu suduurtiisaas min aclaa ay min acla alwaraqati waraqada xaggeeda sare ilaa asfala ilaa xagga hoose ayuu usoo wadayaa fa in kaana hadduu yahay markaas dee halkii uu ku qoraye laxaqan ama takhriijkiiba fii yamiini alwaraqati waraqada midigteeda intahat kitaabadii waxay ku dhammaanaysaa ilaa baatiniha waraaqada waxa weeyaan halkan gudaheeda ujeeddadu waa halkan wixii kaleba ku qornaa bay soo gaadhaysay ku dhammaan wain kaana fi shimaali hadduu dhinaca bidix u saaro takhriijkiina fa ilaa darafiha dhinacan darafteeda ee waraaqdu ku dhammaanaysae kitaabadu ku dhammaanaysa waatanna waa maxay haddii bal dee sadar wax ka badan sadarkii waxay uga jeedaan intan haamishku mar keliya qaadi karaa sadar ah intii way ka badantao haamishkii iyo qubaalat alcadfa kuuma qaadaysa mar keliya marka horta halkii ka bilow acla alwaraqa iyo muqaabilkeedii halkaas buuxi laakiin darafta waraaqda ka soo bilow tan ay acla alwaraqa leeyihiinoo markaad xaggaa ka soo bilowdo hadhow kitaabadaadii ha ku dhammaato halkan dee kitaabka gudihiisii ahayd ee wixii ay ku qornaayeen halkaa kusoo dhammaato haddii ay xagga midigtay laakiin bidixda maxay noqon dhinacan ay wax ku qoran yihiin baa laga bilaabaya ee xaggan darafta lagama bilaabayo marka taas la waday kolba sadarkiisaa loo dhammeeyo hadhow kelimadii kitaabada ugu dambaysay darafta waraqaday ku qormaysaa waayo iyad eeg markaan eegno bal imanka waxba idiin qoran halkan kitaaba idiin qoran kolkoloo umuuro dee isaga yar bahan malaayo daaxba kitaaba inoo qoran alkhamisatu ka soo qaad aniga sadar bilowkiiba ii taallaa waa tii aan kelimadii takhriij baa dhacay haddii dee sadar wax ka badani uu ka dhaco horta kelimadii ugu horreysay halkan waraaqda darafteedan midig baan ka bilaabayaa ka dheer khadkan kale waxaan ii qoran kaba dheer waan soo wadaya kolley kelimaadkiibaa ii buuxinaya intii u dhexaysay halka aan ka bilaaba iyo kelimaadkii qornaa marka kol hadday sadar ka badan tahay kelimadii iigu dambaysay waxay kitaabadii iigu dhammaanaysaa dee markaan halkaa ka bilaabeen halka iigu dambaynaysay ku joojinayaa waa waxay soo gaadhaysaa baadinkii waraqada iyo halkii ay wax ku qornaayeen bay dee soo gaadhayo ku dhammaan dhinacan midigan ka bilaabaya kuma dhammaanayso dee haddii aan sadarku dhammaanayo laakiin markaan xaggan bidix ka bilaabayo waxaan ka bilaabayaa halkan kelimaadku iigu joogeen sida bifatxi laami oo kaleo aniga sadar nihaayadii ii dhacday darafteedaan ka bilaabi waan wadi xaggii waraaqda ay ku dhammaanaysaan u soconoo dee kitaabadeenu waa si midig bay kaba socotaa marka ugu dambeyn wixii sadarkii muxuu ku go-ayaa dee waa xaggan kale waa xaggan ka bilaabaya dhammaadkii wuxuu noqonayaa halkan waraaqda afkeedan ama darafteedan ay ku dhammaanaysuu noqonaya waa markay sadar ka baanta haddii kale dee sadarkaa keliya kuu qaadaya weeye oo wax dee taa la yidhaah ma jiro uma yaktubu wuxuu qorayaa fi intihaai laxaqi laxaqa bal maalan dhammaadkiisa saxa na waa cibaaraadkoodii dee tasiixa waana cibaaraad haddana inagu soo noqon doona waxan waa lagu soo kitaabkii markii hore uu ka dhacay waana tan dushii aad ku soo kordhisay kitaabkiina dee adiga uun ma haysan doonee gacmo kaluu geli doonaayo waaba dee mudduu jiri doonay adigu la arkay inaanad jirahaynba gacmo kaluu soo geli karaa waxaa loo qaadan karaa haddii sidaa lagu daayo uun wax ziyaado oo kitaabkii lagu soo kordhiyay ayaa loo qaadan karaa marka maxay samaynayeen markay wixii la qorayey ha yaraada hase badnaadee dhammeeyaan ayay kelimadaas saadka iyo xada oo laleeya waxaan waa sidaasuu ku sugan yahay ku sax yahay ayay qori jireen oo calaamata tasxiix baa la ydhaa waana inoo dambaysaa calaamadaasi saxa markuu intii kuu dhammaato waxaad dhammaadkiisa qortaa saxa ama ujeeddada waxani waa saxiix weeyo kitaabadan oo saasoo dhe waana kitaabkii wax kaba dhacsanaa barhkood baa intaha laxaqu qorayey barh baa oo laxaqi waa dhammaaday ee laakiin kolley kelimadan baa kaba kooban oo taasi waa tadwiil laga maarmi kara ayay leeyihiin kuwo kaleo wax kala raacinayana matniga inoogu soo socotaay kolleyba wixii aad raacinaysa ee ilxaaq ahaa ama aad saxaysay sida inoo dambayso oo kale marka aad dabdiso waxaa la qorayey oy qoranayeen waxani waa dee saasu ku hagaagsan yahay waana waxaa la dabdiyey ee loo cinaayoodo had iyo goor wataan lahayd ee kutubta muqaabalaadka lahayd ee tasxiixaadkaa lihi qiimo aanu lahayn kitaabkii aan waxba lahayn in la saxineen alxaaqaad aan lahaynen takhriijaad lahayd ayuu yeelanayeyba bal markaa sax ayaa lagu qoraya intaa nihaayadii la xaqa waqiila waxaa la yidhi waa dee barhkood waa raggii hadiyo goormaha qilqilkan waa camaladii la sameeyey barhkood baa san samayn jiray kuwaasan kala samayn jiray ee way kala roon yihiinuun markaa dee tay raajax yeelayaanna way raajax yeelayaan qolooyinkan mu'alifiinta ah tii kalena waxay leeyihin me waa wax laga maarmi kari la ama aan loo baahnaynba ama iihaam kale iyo labsi kale kaba imanayo wa qiila waxaa la yidhi yaktubu wuxuu qorayaa kii masalan laxaqan qorayey maca saxa lafdigaa ama saxad maceeda rajaco ayuu qoraya maxay tahay oo barhkood baa sameeyey tane laxaqi markuu dhammaado dee calaamadii tasxiix horta waaba laga maarmaan oo calaamadii tasxiixaa la qoree saxa waxaa la raacinayaa bay leeyihin rajaca oo macnuu yahay hadalku hadalkii guduhu u laabmay wey hadalkii waa dhammaaday marka wuxuu ku laabmayaa hadalkii kale caadiga ahaa dee markii hore wada socday oo kelimadii rajaca ayaa markaaba la raacinayaa taas bay yidhahan bal markaa waxa wey taasi waa qowl waqiila waxaa la yidhi yadna waa camal kale oo la arkay dee raggii iyo kutubtooda dabdin jiray ayse inay sameeyeena hore ee yaktubu waa qoraya alkelimata kelimadii almuttasilata bihi laxaqan la xidhiidhsanayd daakhila alkitaabi kitaabka dhexdiisa walaysa bimardiyin laakiin tan dambe wax laga raaliyay ma aha liannahu tadwiilun waa dheerayn wax lasii dheereeyo muhimun weliba iihaam iyo lafsi kala keenaysa oo maxay tan kalena tahay oo barhkood ay sameeyeen marka aad dhammayso aad hadalkii kuu dhammaadeed saxo qorato ama maxaa kalood qoraysaa kelimadii kitaabka hadalkan dhacay ka dambaysay ku xigtay xagga kitaabka dhexdiisa kula xidhiidhsanayd si loo caddeeyo un kalaamkii inuu sidaa ku taxanyo imika kalaamkiisa ee uu isku raacsan yahay kelimadii mar labaad dushaa lagu soo qoro oo maalan halkaa hore un haddaan ku noqdo almukhtaaru fi takhriiji saaqidi oo kale bal haddii hadalku bato wahuwa laxaqiyo ilaa intaas oo kale an yakhuda ilaa intaasi ay iga dhacdo oon intii kusoo qorta laxaqi saxa waan qortay ee waxayba leeyihiin ba maalan in la qoro iyadoo yakhuda ii qoran tahay intii ka horraysaa dhacday iyadumay dhacsanayd ee gudi ay igu qoran tahay laakiin kalaamkan dhacay kelimadii la xidhiidhsanayd ee dee kalaamkuba uu sidaa isku raacsanaa ay tahay yakhuda dushiina ku qor macnaha waxay ay tahay kelimadaasaa hadalku la xidhiidhsan yahay waana kelimadii daakhila alkitaab kuba sugnayd oo kelimadaasaa laba goor la qoraya kitaabkiina way ku qorantao marka horeba may dhicin imikana si loo ogaado waxaan la qoray kelimadaas inay wada socdaan oo halkii dee kalaamka ay iskaga xidhnaayeen halkaa yahay kelimadii ha lagu soo qoray laakiin taa waxay leeyihin horta lagama raalli aho wax dee toosan maaha oo may dooran culimadu sababtuna waxa weeye hadalkiina waa yar dheeraaday oo dee iyadoo kelimadii qorantay waatan dib loo qoray labsi kale kaba imanaya kolkol baa kelimaadka qaarkood laba goor soo noqnoqdaan oo riwaayaduba ay saa tahay marka waxaa loo qaadanayaaba in kelimadani ay mukarar ahayd oo asalkii riwaayada iyo sidee nuskhada markii horeba ay kelimadani laba goor qornayd oo mukarar ahayd baa loo qaadan karaa marka iihaamkaasaa kaba imanayo iyada waa wax laga roon yahay lama qorayo kelimadii calaamada tasxiixa un ha lagu gaabsado taas baa bal markaa arrinku uu yahay waana umuuro yar fiirsasho yar idinka yar baahan de haddaa intiinan saburadihii inta la tagtaan bal umuuraha aad tajribaysaan oo wax iskaba garan kartaan taasi waxa weeye kitaabka marka ay wax ka dhacaan wixii ka dhacay sida imika lagu haleeshinayo dee waxaan idhi waqtigeennana hadday taasi dhacdo dee inta halkii uun raqam yar lagu qorto waaxid ama itinin kolba halkii dee tartiibtii raqamkaas ayaa halka hore asfala halka asfala safxa ayaa la sheega dee wixii bal dhacay intaas ay kaba dhacday xataa xawaashi arrin kaleo inoo bilaabaya ina takhriiji lahayd taa hore waxay ahayd kitaabkii wax ka mid ahaayoo dhacay oo lagu soo kordhinayo oo lasoo haleeshiinayo la xoqowhaa tanna waa maxay inoo bilaabmaysaa kitaabkii waxbaba kama dhacsana ee laakiin waxa weeyaan meel kelimo ama cibaaro ayaaba waxay u baahatay sharax la sharxo waxay u baahatay haddii cibaaradani qalad ku jiro sawaabkeediisa imaka halkaan lahayn ibnu sulaymaan oo kale ee kitaabka dhexdiisii laguma darayo dushii baa laguba qorayaaye in bal qalad ay tahay la caddeeyo waxaaba jirtaa riwaayadii inay iskhilaafsantoo sidanna ay riwaayatay riwaayo labaadna jirto oo in ikhtilaaf riwaayo oo kale ama nusqooyin sida dee qolooyinkan kutubta imaka soo taxqiijiye oo kale nusqooyinkii ay ka soo madbaceeyeen furuuqda u dhaxaysa oo kale waa kuwan dee intay mid asal ka dhigtaan xagga hoosena bal kii kale khilaafsanayd ama ka dunayd furuuqdii ku caddeeya oo kale umuuradaasoo la doonayo aan kitaabkii ka mid ahayn ee laakiin wax kitaabkii kuba sugan idaaxii ama sharaxii ama bal waxa weeyaan umuuradee adigu la xidhiidhsan unoo la doonayo taa in laysu sheego bal haddaba taas oo kale ee imikana inaga raqamkun baa loo isticmaalaa baan nidhi iyagana bal siyaarihii ay isticmaali jireen buu halkan inoogu sheegaya mualifka wuxu uhi waa mal xawaashi xawaashidii ujeeddada waa waxyaalahan xaashiyada ama haamishka lagu qorayo min gayri alasli ee laakiin asalkii kitaabka xaggii aan kaba ahaanin oo xawaashidani waa wax kitaabki dee waa tan aan haamishkii ku qorayno laakiin asalkii kitaabka taasi asalkii bay kaba mid ahayd asalkii iyadu ka mid maaha oo iyadu asalkii kitaabka ka mid maaha kwadalika ka sharxin sharax lafta la sharxayaba weeye qariiba wa bayaani qaladin qalad dhacay caddayntiiba weeye aw ikhtilaafi riwaayati riwaaye iskhilaafkeed oo meesha riwaayadan iyo riwaayo kaleo kaba duwan oo jirta taa caddaynteedba weeye aw nuskatin ama nuskadii kitaabka iyadna iskhilaafkeed oo la cadaynayaba weeye iyo wanaxwi wanaxwi daalika maskuurkaa wixii lamid oo waaba adigoo xarakaynaya ama dabdinayo kelimada dabdigeedii sheegaya bal waxyaalaha caynkaasee la doonaya haamishkii in lagu qoro kitaabkiina asalkii hore aan kaba mid ahayna laakiin fawaa'idaas ay kuba sugan tahay marka noocaa uu yahay faqaala alqaadi ciyaadun qaadigii ciyaad wuxuu gida horena san usoo sheegay kitaab buu leeyahay alilmaac fi usuul riwaaya laydhaha madbacaysan oo khaasatan abwaabtan marka la eego anwaacu taxamul iyo kitaabada iyo waxyaalahaasuu aad ugu sii ihtimaamaa ama inta badan ee uu kaba hadlaa ay tahay qaadiga ciyaad baa wuxuu yidhi laa yukharaju lahu kaa looma saarayo khadun oo markuu arrinku kaa yahay khad looma saarayo si wuxuu leeyahay dee haddaan kana aan meesha intan xariiqii la nimaadno ama khadkii aan dee si intan usoo qalloocino halkii wixii aan doonayna aan ku qorno kii kaloo inooga ekaanaya oo waxaa loo qaadanaya wax kitaabkii ka dhacay oo lagu soo kordhinayo markaa kaa khad looma saarayo ee adabada inoo soo socotaa loo yeelayaa buu leeyahay ama la yeelaya taas buu idhi laakiin wuxuu yidhi mu'alifku walmukhtaaru laakiin sida la doortay istixbaabu takhriiji kaasna in khad loo saaro ishaaraya halkii lagu qoro ku toosan inay mustaxab tahay weeye laakiin maxaa lagu kala duwayaa walakin yakun wuxuu ahaanayaa min wasadi alkelimati kelimada dhexdeedu noqon almukharaji la saarayay khadkan liajliha iyada ajrigeed oo iyada maxaa si loo kala farqiyo labadii imakan aynu dee takhriijkan khadka si loo kala saaro laxaqii iyo kan kale ah wax ama la sharxayo ama qalad la caddaynayo ama ikhtilaaf ruwaayo kaa hore waxaan yidhi laba kelimo dhexdood waa halkii ay wax ka dhaceen ayaa la yar xariiqayay sarena waa loo saarayo markaasaa bayna sadreyn laga yar leexinayay taas buu ahaa haddaba kanna takhriijka naftiisii halkii unbaa loo samaynayaa halku kaasi bayna kelimatayn waa labadii kelime ay dhexdooda wax ka dhaceen uu ahaa kan kelimada korkeeda lagama xidhiidhinayo oo kelimada dusheedii waaba iyada haddii laftigii takhriijba uu dhacay halkaa takhriij ku toosanee dusheeda korkeeda ayaa xariiqii saa looga xariiqi haddana dhinacii aad kolba ku qoraysay wixii aad doonaysay ama ikhtilaaf riwaayo ama wax kalea ayaad u yar leexin oo markaa calaama taasaa kala saarayso midna waa laba kelimo dhexdood baa khadki galay midna kelimo korkeed ayuu khadki noqonayaa markaa dee saasay ku kala soocmayaan oy ku kala farqismayaanoo ishkaal markaa ma imanaye saad daba iyo wax looma yeelayo wixii kaliya shabahaysa inoo dambeeyo dee si gaaraa loo isticmaalaaye laakiin taasaa lagu kaaftoomaya buui bal taas bal taasna waxay la tahayna waa yar tii hore marka la suuray satanna way caddahayo asaadisatu masaladii lixaad ee iyadna masaa-ishii kitaabada kaba mida shanulmutqiniina raggii kutubtooda idqaanka badnaa weeyaan ee kutubtooda si fiican u qoraya si fiican u saxaya xudaaqdaha weeye maha dadkii aan dee heerkaa gaadhsiisayn shanigoodu wuxuu ahaa altasxiixu wax sixid ay wax saxaa ama calaamad tasxiixa wey iyo watadbiibu tadbiib watamriidu tadbiibkani isagaa tamriidka ah waa calaamo aan arki doono waxba imaka taas waxaana bal hade alfiyada ciraaqi oo kale khaasatan nusakdeedii makhduudka adi walow dee soona madbuceeyeen waayo madbuucaadkii hore ayay tan si kadisan oo kale ay dhacdeen altasxiixu wtamriidu wa huwa tadbiibu marka tadbiibka iyo tamriidku waa isku mid waa wax keliya tasixuna waa muqaabilkood haddaba dadka idqaanka badan leh calaamad bay isticmaali jireen bay u isticmaali jireen dee waxyaalahan ay qorayaan waxa dee sugan laakiin haddana si kale loo qaadan karo oo shaki ka iman karo calaamo ay caddaynayeen wuxuu inuu sidaa ku saxan yahay waxa khalal galay nuqsaani gashay isagoo riwaayadii kuba jiray oo kale fasaad lafti ama macne uu kuba yimi oy calaamad daba la yidhaaho ama tamriidka calaamadan ay yidhaahaan ay yeeli jireen korkiisa si loo garto meesha horta sidan riwaayadu inay tahay oo ruuxii anuu ugu degdegin inuu taa dooriyo laakiin dee waxyaale ay kuba jiraan waana arki doonaa siyaalahay u isticmaalayeen oo wuxuu yidhi fatasxiixu tasxiix haddaba raggaa iyagu mutqiniinta kutubtooda taasay u isticmaali jireen oo waa umuuro ay ku dadaali jireen oo dee kutubtaa horeba waa nusni dee waa kutubtii laga shaqeeye muqaabalaadka lahayd waxana way ku wada sugnaayeen fatasxiixu tasxiixu kitaabatu saxa waa calaamadii markii dhaweydaan soo marray saxa qoraalkeedba weeye calaa kalaamin hadal korkii lagu qoro hadalkaasoo saxa sugan oo ansaxay riwaayatan riwaaye ahaan oo riwaayadu sidaasay ku timi wa macnan macna ahaanna waa toosan yahay oo waa macno saxiixa laakin wa huwa dee isagu laakin walxaal huwa isagu curdatun isagu u ah dee mucarad iyo maxal iyo mawdicba u ah lishaki shaki laga shakiyo aw ilkhilaafi khilaaf oo waxa weeye macnuh kitaabkii aad warinaysay ama wixii aad qoraysay ama wixii uun ayaa waxaa meeshii ku jira hadal riwaayadiina sidaasay ku timoo riwaaye ahaan saxiix buu u yahay macnihiisuna waa saxiix laakiin shakaa ka iman karaa waxbaabaa la iman karaa oo ku iman karo dee ruux marka aan hagaag loogu fiirsan ama aan la ogeynba dee riwaaye ahaan iyo macna ahaan ciddii dee taasi ay kaba qarsoonayd ayaaba is odhan karaa malaa meesha waxbaa jira taas haddaba waxa caynkaasayna wax kasta laguma qorayno kii caadiga ahay intaasi kuba imanayne wixii curdo ama mucarad u ahaa wax dee meesha uu ku iman karo mawdicu noqon karo shaki iyo khilaaf ayay qorayeen calaamadaa saxa oo kale ay qorayeen bal mithaal haddaan soo qaato oo kale xaafid xajar kitaabkiisan taqriib tahdiib nuskadii farta ahayd ee weliba fartii sheekha ahayd baa la hayaa oo dee dee taasna aan shaki ku jirin waa sheekha fartiisii sheekhuna aad buu farxumaayo dee malaa nin dee taas aad khabiir ku ah ragga nimaka mooiyo taas mooyaane in badan mariseymayo kol ayo kolkol bu xuruufahan dhibcahaba kaba tegaya oo bal umuuro dee adiyo goor kolkol muswadadii ti uu markii hore tabiidiya muswadadiiba isugu rogi jirtay bal waa la hayaanoo dee laakiin fartii imaamkaas weeye taraajimta ku soo aroortay waxaa kaba mida nin la yidhaahaa alxasan bnu lxasan bn lxasan bni cali waa saddex xasan ba isdabagalo waana cali bnu abi aalib dee xasan waa garanaynaa xasan labaad buu dhalay xasan saddexaad buu dhalay tarjamada kitaabkiibuu ku leeyahay marka maxay tahay dee waa sax oo waa nin jira riwaaye ahaanna waa u saxiix macnaana u saxiix laakiin markan taa aragno maxaa inoogu imanaya malaa waa mukarar arrinkan shakiganaa imanayo in laftigani soo noqnoqday uu mukarar ba yahay saddex xasan oo isdabagali aanay jirin taasaa meeshii dihnigiisao degdegaysa waa shakiga iman kara ee ku iman kara ruuxii eegaya maxaa mau sameeyeen xasankii hore dabaditaa waa daaye labadii xasan ee kaleba calaamadan saxa ayaa ku dul qoran saxa ku dul qoran macnaa ujeeddada waraxani waa saxiixe haw qaadadni qalad weeyaanoo waa umuur sideeda u saxiixa laakiin shaki ku iman karo wixii taasoo kalea way ilaalinayeenoo si aan loo moodin dee meesha ruuxii dee waxaa hore shakigaas oo kale ama aan ruux dee iska dhiirani aanu odhan waan saxayaa oo kale in waxaan waa la arkay saasuu ku hagaagsan yahay waa waxaa la dabdiyey markaasa calaamadaas waxa la qorayeen marka waa hadal sidiisa riwaayadiina waa ku yimi macnihiisana waa caadi ee laakiin shakigan baa ku iman kara iyo khilaaf umuuraha saaba kuga iman kara waa misaal dee jaanibkeeda oo kale un labadaa dambaa saxa ku dul qornaayeen macnaa saasay ku sugan yihiin weye saa ku ogaada marka taas oo kale calaamo tasxiix bay yidhaahaan waana raggaa mutqiinta atay samayn jireen waa midaasi watadbiibu tadbiibku waa kan eeg wayusama tamriid halkii hore tarjamadii waxaad moodayay tasxiix iyo tad saddex inay kala yihiin tadbiibka iyo tamriidku waa isna tamriidku dee waa waxaan dee waa ti ayn tacliiqaba kuba soo maray tadbiibkuna dee dabadahu masdarkeedii hadduu yahay dabada waa tan oo kale kutubta fiqiga ay ku soo aroori jirtay baabka awaanida oo kale weelkii dee bal masalan dilaacay oo kale ee kabid u yar baahna haddii fido oo kale ama in yaroo dee saasliid fida ama silsilo yaroo fidaa sidaa loo geliyo meeshii lagu kabo maxaa ka imanaya ma banaantay mise ma banaano kaleo dabayda waa wax kabid bay ahayd wax la kabayo ujeeddadu wax dilaacay kabidiibaa dabada loo isticmaalayay dee kolkolayna tadbiibka waxaaba ama deedu noqdaayoo kale hadalkii ama wixii dee la qarinaye ama kollay yar si uunu hadoodilane tanna way ku sugnay taqdiyadiya waxaa kaloo dabada ay u isticmaalayeen albaabada oo kale iyo xadiido ama naxaas ama qoriba ay ku dhejinayeen oo tan wax loogu xidhayo ama lagu qufulayay ah taasna dabada waa la odhanaya koaadna tay tan halkan kalaba mid dhigaan kolkoon markay tacliilinayaan laakiin maxay tahay imika tan waa calaamo yar oo taa saxadan oo kale dee ku dhow oo wax gaara loo isticmaalaya haddii taa hore loo isticmaalay hadalkii riwaayadiisuna riwaaye ahaana inoogu yimi oo u saxiixa macnihiisuna saxiixa laakiin shaki ku imanayay kolkol la is odhanayay malaa khalal baa ku jira calaamadaa u isticmaaleen tanna wax kale u isticmaaleenoo waa tana wuxuu idhi wayusama tamriida tadbiibka tamriidna waa la yidhaahaaye an yamudda inuu jeexo weeye oo an yumadda mee in la jeexo oo la xariiqo hadun had waa had caadi ah qalin saa loogu xariiqo awaluhu hadkaa bilowgiisu ama sida uu yahay ka soodi saadkii uun madaxiisii uu la mid yahay macnaa waa xarafkii saadoo intii yaray dee dhaadhacaysa sadarka ka dhaadhici jirtay aan lahayna intii hore una waa adigu saxadan ka soo qaad oynu xani goyno waa saadkii oon dee intii yaray dee dhaadhici jirtay aan lahayn markuu keligii dee ama dee adigu taas oo kale qoraalkiisa uu aakhir ku jira ama keligii la qorayo oo xadan oo adigu intay kale laynoo reebay weeye waa kelimadii oo la nuqsaamiyo xadii loo gooyay un saad bilowgiis awalkiisu saa saadkoo kaleyo laakiin la jiidayo walaa yulsaqu lagumana dhajinayo bilmamduudi calayhi kelimadii korkeeda khadkani uu marayay ee la xariiqayay lama dhex gelinayo dusheedunbaa saa loo marinaya marka maxaa kaasna ay tahay oo loola iman jiray raggaa mutqiniintii yumaddu khadkaas waa la jiidayay oo waa la xariiqayay calaa haabitin shay sugan naqlan naqli ahaan u sugan laakiin faasidin fasahaadsan lafdan lafdi ahaan aw macnan macno ahaan aw musaxafin mid la dooriyey ah waa sa ii taalla warna uma hayo sa idinka idiin taalla ee laakiin waxaa jirta dabcadan matnigan la madbacaysan sharaxa sakhaawi oo kale iyo matni kaleo maxamed cuhmaan alkhashti laydhaa uu madbaceeyey oo kitaabkan matnintiisa matnigiisa kaba mida iyo kitaabkii kitaabka u asalkaayo irshaadu dullaab alxalaaqaaq iyo musaxaf bedelkeeda daciif baa taalay ama laftiisiisa u daciifa taas oo kale ayaa taalay aw markaa u daciifin aw naaqisin ama se nuqsaani ay ku sugan tahay kaas baa waxa weeyaan korkiisa lagu xariiqaya maxay tani tahay kasoo qaado kitaabkii waad warinaysaa waxbaa riwaayadii ku yimi oo riwaayadii marka la eego waa toosan yihi oo xaggii riwaayada saxiix buu ku yahay naqli ahaan saxiix buu ku yahay laakiin markaan lafdigii eegno luqadii carabeed ma waafaqsanaa ama waaba lafti shaado oo kale oo dee qiyaaskii ama alfaada carabeed kaba duwan ama macna ahaan baaba waxani uu fasahaadsan yahay oo kale adigu nuqsaan baa jirta ama waa lafti dee asalkiisii laga dooriyey ama waxbaa ka dhiman adigu xaggii riwaayada waa sugan yahay laakiin xaggii kale ayaa khalal jira laftigan ama cibaarada khalal bay leedahay macnaheedaan toosnayn oo kale macnaheedii laftigii baa luqadii carbeed dee si ahayd waafaqsanayn uu kuba iman jiray oo kale waa lafti shaadaba taasoo kale ka soo qaad lafti markaa dee siisa tasxiif galay oo taqyiir galay weeye laakiin riwaayadii ku sugan dee kitaabka dhexdiisa waxaa laguma bedelo nuqsaan baa jirto waxbaa kaba dhiman waxyaalahaas eeg xaggii riwaayadana waa hagaagsanyahy laakiin xaggii kalaa khalal jira kaasoo kale maxay samaynayeen si khalalkan jira iyo nuqsaantan jirta loo ishaaro meeshayna la ogaado in la arkay waxanuusan uu riwaayaduna ay kuba timi lana og yahay ee waxaa dhici karta ruux kale weji inuu muuqdee ayay saadkaasoo jiidayaan aan dee intii yaraydee dhaadhici jirtayna aan lahayn ama ra'sa saadtaa ay kaba cabiraan waana calaamada tadbiibka calaamada tamriidka halkan u isticmaalaan weeye calaamada waxa khalal ku jiro ee laakiin riwaayo ahaan kuba yimi ay u dhigtaan weeye ayay korkiisa ku qorayeen markaa taasi maxay tahay meesha waxbaa jira khalal baa jira laakiin dee sidaasay riwaayadu kuba timi oo waa si aan dee iyadoo cinaayad kitaabkii aad loo dabdinayo si aan looguna degdegin oo intaasoo ruux kale wajoogaba muuqdo oon dee kitaabkii dhexdiisii loogu taqyiirina laakiin lagu ogaado waxa jiray ayay baltaa samayn jireen wa min annaaqisi oo marka waxay ka dhigan tahay markii hadalkii dhammaaye taamka ahaana saxa oo dhan bay ku wada qoreen hadalkii khalalgalay ama nuqsaan gashayna saxadii bay kala gooyeen oo xadii bay gooyeen oo saadkii haddii beri dambe dee ruux eegayo wid toosani u muuqdo xagga dambe xadii waaba kaga raacsan karaa markaasi bal taa weye wuxu uhi wa min annaaqisi naaqiska waxaa kaba mid ah meelaha nuqsaantu ay ku sugan tahay ee calaamadan tadbiibka ama tabriidkana lagu qorayey ama usuusha qaarkood ay dhacday mawdicu lirsaali irsaal meeshii aw ilinqidaac inqidaac meeshii macnuu waxa weye waaba sanadkii sanadkii baa waxaa ku sugan xadathana fulan can fulan can fulan masalan marka waxaaba dhacay kasoo qaado can malikin can ibni cumara marka inqidaac baa jiro naafic baa meeshii ka noqono malik ibni cumar lama kulmin sadarkiina way isku xigaan oo kale nuqsaan baa sanadkii jirta inqidaac baa jira halkaa inqidaaca waa si ruuxii aan aqoontaaba lahayn marka horeba ugu baraarujiyaan meesha wax inuu jiro ayaa halkii inqidaacu galay ayaa calaamadaa saadkaa yar ayay ku dul qorayeen haddii kasoo qaadoo kale suuradaas can malikin can naaficin can nabiyi sala allahu alayh wasalam irsaal baa meeshii jira oo waa naafic waa taabici saxaabigii muu sheegin halkaasoo kale naaqis nuqsaan baa jirta sanadkan khalal baa ku jira ayaa calaamadaa saadka iyadoo ruuxa markii horeba ay ku baraarujinayaan meesha inuu wax jiro oo waxyaalaha naaqiska ay ku qori jireen calaamadan tadbiibka ama tamriidka ee saadkaa yar ah meelaha inqidaac gale ama irsaal gale sanadka kaba mida meesha nafteedii iyadoo ugu horreynba ruuxii lagu sii baraarujinay inay wax jiraan ayay calaamadaa kuba qorayeen taasba weeye waa mid wayuujadu waxaa la helayaa fii bacdi lusuuli usuusha barhkood alqadiimati oo usuushii waa kutubtii hore barhkooda waxaa laguba arkay oo laga helaya fi lisnaadi isnaadkii aljaamici kulansanaya jamaacatan jamaaco macduufan xaalayiin ama bacduhum calaa bacd adu waa jamaacadee la iskuba cadfay isagu kulansaday waxaa laga helayaa waa tan ay faacilkii calaamatun calaamo tushbiih u eg oo shabahaysa adabata saadkan aan hayno ama dabadan ama calaamadan tabriidka bayna asmaa'i magacyadooda dhexdood walaysa taasi dabatan daba ma aha ee wa kaanaha waxaabad moodaa calaamatu itisaalin xidhiidh calaamadii inuu yahay a umuuro ee kolkol ruuxa labsi ku keeni karo lagu sii baraarujinayo laleeyahay fidnadaada iyo fahmadaada isticmaal soo kaba cabiriya halkan ibnu salaax walfitnatu khayru ma utiyaha alinsaan insaanku waxyaalaha la siiyo waxyaalaha ugu mudan dee waa fahmadaa dheeriyo dee dee deqadaa xaggaas oo kale oo maxay tani tahay ususha qadimadaa waxaa lagu arkay barhkood sanad dhowr raawi ay ku wada jiraan oo isku cadfan masalan waa iyaday ku jirto xadahanaa fulanun wa fulanun wa fulanun waa dadkaa isku dabaqada keliya waa la isku cadfay ninkan sheekh bay u wadayiin hadhowna cid bay kaba wada warinayaan waa dad jamaaco isku dabaqo ah meel sanadkii kaga wada sugan oo isku cadfan halkaasoo kale meeshii cadafka eg waa halkii imaka cadafka korkiisii ayay saadkan yar ku qorayeen saadkan yar ku qoreen saadkan ku qoreen waxaa markaa dhici karta ruuxii dee taa horun ogaayeen la socontan inuu u qaato calaamadii tamriidka inay tahay meesha khalal inuu jiro arrinkuna taa maaha ha shabahdo oo ha u eekaatee ujeeddadoodu waxay ahayd dee waxa weeyaan meeshan daba maahee waxaa dhici karta ruuxu markuu xadasanaa fulan wa fulan wa fulan in meeshan la taxriifiyo in ruuxu is yidhaaha malaa dadkani way kala warinayeenoo halkan wowda can bay ahayde taxriif baa galay oo halkan dee xadasanaa fulanun wa fulan ay tahay xadasanaa fulanun can fulan inay ahayd in loo qaato oo halkii wowdii can lagu bedelo haddaba calaamadaa la qorayo leeya sidaasay ku saxan tahay waa calaamadii tasxiixii oo saxadii oo lasoo gaabsaday waa calaamad tilmaamaysa sanadku sidan uu ku xidhiidhsan yahy ee khalalma jirowkaadiyo hataabadno wowdan canha u qaadanina ay tahay oo markaa usuusha qadimadaa barhkood baa loo arko marka wuxuu leeyay taasoo kale iska jir ha u qaadanin wixii khalal ku sugnaa riwaayadiina kuba yimi ee waxa weeyaan tani waa calaamad tilmaamaysa inay sidan sanadku ku xidhiidhsan yahay ay kagana dee ixtiraazayeen oo iskaga ilaalinayeen in wowdan can loo bedelo oo loo qaato markaa dad iyagu dhexdooda kala warinaya marka wuxuu leeya wakaanaha calaamatu itisaal waxaabad moodaysa taasi ama waxan ay tahayba waa wasli calaamadii inay leeyahay sanadku sidaasuu xidhiidhsan yahay oo bal matalan sidaasuu yahay cadafkiiba adigu lagu sii adkaynaya asaabic bal taas masalaan halkaan ka baxna asaabicata masaladii toddobaad bal intaan ka gaadhsiin karnaan yar wadaynaa waqtiga inta inooga hadhay idaa waqaca hadduu dhaco fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa maa laysa minhu waxaan isagii kaba mid ahayn nfiya waa la ilqaynaya ama waa lagu anfiyayaa oo kitaabkii baa lagaga saaraya bidarbi darbi darbigu garaacid maahe waa wax inoo dambeeya waa si ay wax ku burin jireen weeye aw ilxaki ama xoqid la xoqo khaasatan wixii engegnaa oo kale awlulmaxwi hadduu khadku markaa qoyan yahay dee masiixid la masaxo meeshii laga tirtiro dee barhkood ragga aimadaa dee khadkoodii caadigaa markuu leefi jiray waabay leefayeen masala kii looxaan kuma qorane aw hayrihi ama dee hab kale oo aan dee kuwaasun laba midoo shabahayo dee siyaalaha ay wax kubal masalan yidhaaheen waa dee san dee ka kashtiga ama bashriga oo kale ay ku magacaabi jireen waa xakigii oo kolkolka yar khafiifsanaan kara adugu waa ujeedada awjuh darbi oo kala duwan baa jirtay ama awjuh nafyi ee taasaan la imanaya waxa hadalku yahay imika halkan dee usluubkii waa isbedbedelay waktigeennan oo kale waa taan nidhi arqaamtaa yaryar baaba inaga imaka waktigan dee sidaa kutubta ku aragtay la isticmaalaa marka hore waxaan soo aragnay kitaabkiibaa wax adigu si ka noqonayaan oo imika kitaabkii ayay wax ka dhacayeen wixii sidii lagu haleeshinayo waan soo aragnay calaamaadka tasbiixaya tabiibkayo oo dee umuur caddaynteedun baabay ahayd imika halkan waxa weeye halkii aynu lahayn wixii saaqidkaabaa kitaabkii la haleeshinaya maanta ziyaadaaba gashay oo ruuxii markuu qorayey waxaan kitaabkii kaba mid ahayn ama nusqadii aan kaba mid ahayn kelima uu soo celceliye haba noqoto kelima uu laba goorgoro haba noqoto ama hadal kale uu qoray haba noqote waxaan kitaabkii ka mid ahayn baa ku sugan waxaan doonaynaa kitaabkiina waa kitaabkaa la qoray dee hadalkiina waa isku xiga sideebaa aynu uga saarnaa intanaynu u caddaynaa inay intani aanay kitaabkii ka mid ahayn kayfiyaadka ay ku caddayn jireen tan ay dee ibdaalka ama nafyiga ay kaba cabiri jireen baa tacaduday waxay la tacadudeen maaha iyadoo inta ra'yi ahaanu laleeyahay sidaan ka dhigno mee sidaan ka dhigno waa wixii camal ahaan lagu camal falay oo raggii badnaaye kala duna ee bariya galbeedba kala joogay ee kutubtoodii u cinaayoonayay ayaa markay taasi ku timaaday kayfiyad kala duwan bay isticmaaleen barhkood sibay isticmaaleen sidaa darbiga lagu magacaabo barhkood dee xakigan baabay isticmaaleen kuwa darbigiibaa noocyo yeeshay iyo ashkaalo waana waxay noo iman doona waana wax kutubtii hore dee ku wada sugan taas makhduudka ahayd wuxuu ihi waa awlaaha haddaba intaas suurooyinka darbiga iyo xakiga iyo maxwiga iyaba leh ta ugu fiican ee ugu mudani addarbu darbiga weeye waa nooc burin wixii la burinaya isagoo halkiisiina iskaga sugan calaamo loo samaynaya lagu garto inaanu kitaabkii ka mid ahayn haddaba darbigu suu dhacaya isagiibaa camalka ahiyan dee isaba ku kala dunaaye uma qaala alakharuuna intoodii badnayd waxay yidhaaheen yakhudu waa xariiqayaa ruuxii taasi ay kitaabkiisa ku timi fowqa almadruubi calayhi waa kan la burinayo weeye markaa maanta een kitaabkii kaba mid ahayn korkiisa ayaa wuxuu xariiqayaa khadan khad waa xariiqin bayinan muuqda oo cad oo daalan tilmaamaya calaa oo ina tusaya calaa ibdaalihi burintiisa waxaan la burinayo taas si uu inagu tusaya waa bikownihi ahaanshihiisa bikowni anaa kusoo darsanaya ahaanshihiisa uu yahay khadkii mukhtalidan mid ku dhex darsamaya bihi bilmadruubi calayhi wixii madruubi calayhigaa dhex gelaya walaa yadmisu madruubu calayhigii ma tirtirayo oo meeshiiba ma madoobaynayo bal yakunu madruubu calayhi wuxuu noqonayaa mumkin alqira'ati aqrintiisu mid ay suurto gelayso wayusamaa waxaana lamagu magacaaba haada hadday mashaariqadu darbi ku magacaabeen maqaaribadu waxay ku magacaabayeen ashaqa waa dilaacid si oo kale shaqi oo dee khadkani si wuxuu kelimadii kala jeexayo ayaabuu noqonaya maxaa halkan yahay oo tani ay tahay bal waa hab ay darbiga u isticmaali jireen mihaal ahaan ka soo qaad kelimo ayaaba ay noqotay inay meeshan aanay ka mid ahaynay zaa'id tahay bal haddii aan inta ii taallaba soo qaado uma qaala alakharuuna akharuunadaasi ay igu ziyaado tahay oo kale kitaabkii oonay kaba mid ahayn akharuunadiina waxaan doonayaa inaan caddeeyo inaanay kitaabkii ka mid ahaynay ziyaado tahay habkan ay u horraysiiyeen waayo habab kalea inoo dambeeya ama shakligan wuxuna waxaan yidhi waa camaladii kala dunaayo culimmadu ay isticmaaleen bariyo galbeedu bay ku xidhan tahay maaha masaa'il nadari oo saasaa malaa ku roon iyo saasaa ku roon maahe oo waxa camali ahaan kutubtii uguma sugane alakharuuna maxaan soo qaadaya waxay leeyihiin qalinkaagii qaado kelimada dhexdeedii waa de kelimada dhexdeedii maaha korkeedii iyo maaha dhexdeedii mar keliya saa u xariiq khadkii baa loo dhex marinaya kelimadii lama tirtirayo oo waaba intaasoo wej kale uu soo baxo ee waa iyadoo khadkii saa u marsan yahay waa in la aqri'i karo waa la aqri'i karaya ee laakiin khadkan saa loo dhex mariyey waana tan ay shaqi ka cabiraan maqaaribada waxay ka dhigantay si wax dee la kala dilaaciyo kala dilaacoo kale ay kelimadii taasi ku tahay khadkaa la dhex mariyey ayaa wuxuu tilmaamayaa kelimadani inaanay kitaabkii ka mid ahayn oo waa nooc ibdaal waa nooc nafyi weeye bal taasi waa wej weeye ay isticmaaleen oo barhkood ay taa u isticmaaleen khadkina waa khadkaa muuqda khad lagu celceliyo kelimadiiba la tirtira maaha walaa yadmisu waa ka yidhi waa suurtagal kelimadii in la aqriya iyadoo khadka ay marsantahay laakiin waa la dhex marinaya maha korkeeda iyo kelimadii baa saasun mar keliya khad saa loo yar dhex marinaya ama kelimaadkii wixii kaba badnaa haba badnaadeene markaa taasaa deeto wixii aan ka mid ahayn saasaan kaga saarayna bal taasi waa mid waqiila waxaa la yidhi laa yakhliduhu kuma darayo ujeeddadu khadkii bilmadruubi caleyhi waa kelimadan la buriyo madruub caleyhi waa waxaan aan doonina inaan saarno ma dhex gelinaye bal yakunu wuxuu noqonayaa fawqahu korkiisa waa khadkii macduufan calaa awalihi wuxuu noqonayaa fawqahu fowqa almadruubi caleyhi macduufan mid la laabo oo lagu soo qalloociyo calaa awalihi wa aakhirih bilowgiisa iyo dhammaadkiisa oo maxay tanna tahay waa barhkood say yidhaaheen khadka yaan kelimadii la dhex marinin dusha kelimada ha la mariyo saa alakharuun korkeeda saa loo mariyo laakiin maxaa la samaynayaa soo fororiyo labada dhinac in yar ka soo qallooci kelimadii baa xaggana laga marinaya qal madax yarood ama sin yarood soo taagtay xaggan kalena waa laga soo qalloocinaya dhinacii kalena way ka maraysaa waa barhkood baa ka cabira nuun maqluuba ah oo xarafkii nuun oo weyn oo kale ka soo qaad oo halkuu sare u jooday hoos loo jeedinayo kelimadii lagu soo foororinayo kelimadii markaa laguma xidhayo laakiin dusha sare inta khadkii laga mariyo ayaa hareerihina sidaa loo soo yar qalloocinaya bal markaa taasay noqonaysaa eeg shakliguu idin yaallaa kitaabku ku yaallaa kaas sharaxa ayuu ku yaallaa shakligu waa shakligaas eeg taas ba ah kelimadii markaa halkan ay ku dhex jirtaa waxaa la garanayaa intaa udhaxaysa taas labadaa dee khadkaa lasoo leexiyo udhaxaysa inaanay kitaabkii ka mid ahayn bal taasna waa la yidhi laakiin khadkii lama dhex marinayo waayahay waqiila waxaa la yidhi yuxawiqu intay arsan qolooyinkiina casharada maxaa arsan way joogtaa ya waqiila yuxawiqu bal waaye halkaasuu inoogu joogayaaye waa dee hadal socda umuuruhu kolley waa umuuro laakiin camaliyan markaan eegno dee haddii ruuxu aad ba ufiirsado isago qalinkiisa isticmaalo wax yeli kare laakiin waa iska balinta aynoogu joogo inoo sii socon doonaa laba shaklin baan aragno nooc ibdaalka wallahu subxana wa tacala aclam